bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo rediyo jowhar qodobad aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalk soomaaliya oo ku dhawaaqday inay guryo u dhisayso dadkii ay barakicisay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada waajid ee gobolka bokool qaar ka mid ah xaafadaha muqdisho oo la burburiyey iyadoo la joojiyey burburinta dhismooyinka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan iiraan oo maraykanka ku eedaysay inuu isu midaamiyey halkii uu heshiiska gaari lahaa
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo rediyo jowar idinhayo kuwada ugu doorkaroon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkaiyo faahfaahsan waa habeennimo jimcaha sabtina ay soo gelayso siddeedda bisha shanaad laba kun lix labaatan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in ay guryo u dhisayso dadkii ay barakicisay maxamuud nuur ayaa muqdisho ka soo diray dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqday mashruuc guryo loogu dhisayo kumanaan kun oo ka mid ah qoysaska soomaaliyeed kuwaa oo degganaa xarumaha dhulkii danta guud oo ay dowladdu lahayd dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in qorshahan uu qayb ka yahay qorsho deegaameen oo casriyaysan kaasi oo leh adeegyada guud ee nolosha lagama maarmaanka u ah sida suuqyada meheradaha ganacsiga waxbarashada iyo adeegyada caafimaadka shir jaraa'id oo uu muqdisho ku qabtay wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta mudane ayuub ismaaciil yuusuf ayaa waxa uu kaga hadlay in qorshahaasi uu yahay mid ay dowladdu ka soo shaqaysay islamarkaana ay qorshaynayso in wejigiisa koowaad dhowaan ay bilowdo dhismaha mashruucan ayaa qayb ka noqon doono inuu gaaro gobollada ee dowlad goboleedyada iyo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya runtii qorshahan qorsho bilowgiisa aan rabno inaan ka bilaabno caasimadda muqdisho weeyaan waxaa noogu xigo guud ahaan gobollada dalka waana qorsho qaran oo ah in dadkii soomaaliyeed muddadii soddonka sano dalkan uu burbursanaa sidii kumeel gaarka ah waqtiyadii kala guurka ahaa ama qaxa lagu jiray degay goobihii aan munaasabka ku ahayn ama isku raranka ahaa ama lahaa goobihii biyomareennada ama lahaa goobihii waxbarashada xafiisyadii dowladda dowladdu marka qorshe waxay dejisay dadkaas loogu sameynayo guryo ama dhul looga bilaabayo guryahana loogu dhisayo guryahaas oo ka duwan sidaad boorarka gadaasheeda yaalla aad ka aragtaan kuwii lagu yaqaanay dadka qaxootiga ama barakacyaasha ama buulasha lahaa ama jinkadaha lahaa marka kuwan waxay uga duwan yihiin waa magaalo dhammaystiran oo ay ku dhammaystiran yihiin waxyaabihii asaaska u ahaa nolosha qofka oo ah waxbarashadii caafimaadkii goobihii carruurta ku ciyaarayeen iskoolladii iyo suuqyadii waxaa sidoo kale ka abuurmi doona shaqa abuur ballaaran oo dadka meeshaa degaya waxay sidoo kale qeyb u heli doonaan inay ka faa'iidaystaan iskoollada meesha laga furi doono u badan kuwa farsamada gacanta iyo kuwii caadiga ahaa sida istaandarka u samaysnaa marka qorshahan oo ah laba iyo toban kun oo guri oo dad ku dhow siddeetan kun oo qof ay ka faa'iidaysanayaan laakiin fayska koowaad aan rabno inaan ku biloawno ilaa lix kun oo guri aan isleenahay maalmaha soo socdo ama bishan ugu soo aadan bishan dhammaadkeeda ay madaxda sare ee waddanka dhagax dhiggiisa ay ka shaqayn doonaan waxaa ka faa'iidaysan doona dadkii ka baxay ama sida kumeel gaarka u deganaa goobaha aan munaasabka ahayn sida aan sheegay wasaaradda waxay sameyn doontaa qaab casri ah oo diiwaangelin ah oo guddiyadii dadkii xaafadaha ahaa ay degnaayeen lagu diiwaangelinayo lagu dhexgelayo lagu baarayo qof walba meesha uu degnaa taas oo ah in la siiyo guryahaas ama deegaankaas cidda munaasabka ka ah ama xaqa u leh waxaan rabaa qorshahan ama istraatiijiyaddan inaysan ku ekeen keliya caasimadda dalka laakiin uu yahay qorshahaan ugu talagalnay dhammaan dowlad goboleedyada dalka inaan ka hirgelinno ayagana aan shir dhowaan nooga dhaci doono magaalada muqdisho wasiirada howlaha guud koo iyo tobanka bishan aan u gudbinayno oo dalabkeenna ah inay keenaan dhulkii loogu talagelay dadkaas in looga dhiso guryaha guryeynta waxa ay dhowaan dowladdu bilaabi doontaa dhismaha wejiga koowaad oo lagu qiyaasay ilaa iyo lix kun oo guryo ah kaa oo ay ka faa'idi doonaan qoysas badan oo danyar ah oo kumanaano kun ah waxaan rabaa inaan u mahad celiyo eh, madaxweynaha jamhuuriyadda oo runtii dadaal badan arrintan geliyey waqti badan geliyey awaamir nagu siiyey qorshahan sida u hirgeli lahaa iyo eh, ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo asagana eh, runtii nagu hogaamiyey qorshahan siduu u hirgeli lahaa saaad ka warqabtaan eh, bil ka hor hoteelkan maanta aan joognay dakaale waxaan ku daafurnay eh, kun iyo toddoba boqol oo qoys dad kor u dhaafaya toban kun oo dad barakacayaal ah eh, eh, deegaanka doolow eh, jubbaland loogu sameynayo dib u dejin iyo caafimaad iyo waxbarasho la mid ah tan maanta aan ka hadlayno marka taasna waxay qayb ka tahay qo- qorshaha xukuumadda danqaran oo guud ahaan eh, siyaasadda noogu jirtay eh, muddada shanta sano ah ay ahayd ilaa labaatan kun oo guri in dalka laga dhiso ummadda soomaaliyeed loo dhiso dadaaladan waa sii laba jabaaraynaa runtii waxaa daba socda oo wasaaradda howlaha guud shaqadeeda qayb ka ah magaalo markii la dhisayo eh, magaalo la casriyeynayo waxaan ka marnayn in kaabayaasha dhaqaalaha la hormariyo oo ay qayb ka tahay wadooyinka guud ahaan dalka waxaan hadda ka wadnaa ama bilowga dhismayaashiisa ay ka bilaabmeen eh, eh, boqolaal kilomitr waxaa qayb ka ah oon dhawaan soo dhig- dhagax dhignay wadadii eh, cadaado eh, dhuusamareeb ama dhuusamareeb qaradhi dhowaan waxaan bilaabaynaa dhismaheeda eh, beledweyn kala beer oo buundooyin badan ku jiraan waxaa socdo eh, dhowaan dhismaheeda bilaaban doono haleeya ina guuxaa oo somalilan ah sidoo kale dhowaan dhismaheeda waxaa bilaaban doono eh, oo maalmaha nagu soo aadan ama bilaha nagu soo aadan shaqadeeda aan bilaabaynaa eh, doolow eh, beled xawo waxaan sidoo kale qorshaheeda ama hadda dhismaheeda aan bilaabaynaa oo gabagaba ah oo shirkadihii arintaas ku guuleystay ay shaqadeeda bilaabi doonaan wadada isku xirta ee jabuuti ee ama looyacadda boorama marka siyaasadahan guud ahaan waxay qayb ka tahay ee aan wadno in wadanka la casriyeeyo wadanka istiraatiijiyadda iyo wadada uu aadayo ee quruxda badan la hormariyo marka waxaan rajeynaynaa eh, ummadda soomaaliyeed eh, baahida u qabtay eh, guryaha in maanta wixii ka dambeysa oo waddo cusub oo u furantay siyaasaddaasna dowladda ay jeexday dhowaanna aan arki doontaan fulinteeda ama dhagaxdhiga mashaariicdan ballaaran wasiirka wasaaradda dekedaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada waajid ee gobolka bakool cali cabdiraxmaan ayaa waajid ka soo diray
boqolaal ka mid ah shacabka degmada waajid oo warkacee maamulka degmada ayaa soo dhoweeyey wafdiga hogaaminaya wasiirka wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha ee dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdiqaadir maxamed nuur jaamac wasiirka ayaa markii uu soo degey waxa uu boqolaal ka mid ah shacabka uu ku qaabilay garoonka diyauradaha isagoo halkaasi eh, ku salaamay ama ku gacan qaaday shacabkii iyo maamulkii halkaasi ku soo dhoweeyey kadibna wasiirka iyo wafdigiisa waxaa loo soo gelbiyey gudaha xarunta degmada iyadoo boqolaal ka mid ah shacabkana ay socod lugaha garoonka ilaa magaalada ay la soo lugeeyeen wasiirka wasiirka wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha dowladda soomaaliya ayaan wax ka weydiiyey socdaalkiisa degmada waajid iyo waxa uu ku qotomo socdaalkaygu waa waxaan soo doonay j s b ayaan cod u soo doonay marka degmadani degmadaydii waaye kursiga xildhibaankan ku fadhiyo degmaduu ka soo jeedo waaye marka shacabka sida quruxda badan iyo maamulka sida quruxda badan loo soo dhoweeyeyn waan u mahad celinaynaa shacabkana guud ahaan waxaan leeyahay codkiina j s b siiya j s b calaamaddiisu waa shimbir shimbirtana waa cagaaran tahay waxay sheegaysaa nabadda iyo barwaaqada ayay isku wadataa marka ya maya maya doorasho shaki ku jirto ma jirto shacabkan iraadadooda qofna ma celin karo shacabkan aad arkaysay maanta isku soo baxay shacabkan maanta isku soo baxay Kan leexa gabadha shacabkan maanta isku soo baxay qof iraadadooda celin karta ma jirto marka shacabka waxaan leeyahay guulaysta idinkaa iskale dalka iyo dadka maaragta codkiinu ku ciilbaxa xisbiga j s b nu doortaan leeyahay aadaa u masanti wasiirka ayaa waxa uu halkan ka codayn doona tobanka bishan ayadoo golaha deegaanka iyo golaha wakiilada ee maamulka koonfur galbeed doorashadooda loo madlin yahay waxaana boqolaal ka mid a shacabka uu kula hadlay gudaha degmada ugu baaqay inay codkooda siiyaan xisbiga j s b oo uu sheegay inuu yahay xisbiga suurtogeliya inay shacabka mas-uuliyiintooda kala duwan ay doortaan cali cabdiraxmaan warbaahinta qaranka qaar ka mid ah xaafadaha muqdisho ayaa ka socota burburin xili dowladdu ay joojisay in la burburiyo guryaha sumeeye daahir salaad ayaa warkaas inoo faahfaahinaysa burburin ayay dowladdu ka sameysay magaalada muqdisho kadib joojintii burburinta dhulalka ee kasoo baxday maamulka gobolka burburintan ayaa laga sameeyey degmada xamar jajab xaafado ka tirsan muuqaalo la duubay oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaana muujinayay burburinta guryo fillo ah kuwaas oo shacabkii deganaa laga soo saaray kadibna cagaftu ay cagta marisay haweenka qaar ee arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in goor habeen ah loo yimid guryahooda islamarkaana iyaga iyo caruurtooda laga soo saaray lana burburiyey aqaladooda sida ay hadalka u dhigeen dadkan ayaa sheegay in aysan haysan guryo ay ku hoydaan maadaama xili habeen ah oo jiif ay isku diyaariyeen la burburiyey guryahooda ma jirin digniin horey loo siiyey balse waxaay ka warheleen burburinta iyo in dibadda looga saaray guryahooda sida ay hadalkooda raaciyeen falkan ayaa aada looga hadalhayay saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada maadaama guryo shacab la burburiyey xili maamulka gobolka uu ku dhawaaqay in si kumeel gaar ah loo joojiyey burburintii dowladda ay ka waday qaybo kamid ah magaalada caasimada ah ee muqdisho halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jawhari haatanna warka dibadda wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iraan abaas araaji ayaa ku eedeeyey in maraykanka heshiiska diblomaasiyadeed in uu dhaco ay ka doorbideen waxa uu ku tilmaamay halis siyaasadeed oo aan garasho ku dhisnayn qoraal uu ku baahiyey baraha bulshada cabaas xaraaji ayaa waxa uu ku sheegay in mar kasta oo xal diblomaasiyadeed khilaafka lagu dhammayn karo miiska saaran ay washington doorbidayso tallaabo militari oo qariskatoornimo ah hadalladiisa ayaa yimid kadib markii labada dhinac ay isku eedeeyeen iskudhac militari oo culus oo ka dhacay marinbiyoodka hormuus warkii habeenimaad dhegeystayaal kala socoteen radio jowhar waa naga intaa